slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm wbعdu baab fi اlwalaaء liman actaqa وtakhyiir اmuctiqa aw اlmuctaqa qala muslim raximah اllah xadaثna زuhayr bn xarbi وmxamed bn اlclا wاllfd lزuhayri qala xadaثna abu mucaawiyaةa qال xdثna هiشhاm بن curwة عن cabdالرحمن بن الqاsم بن محمد عن أbيه الqاsم بن محمد عن عائشhaة qاaلت kana في barيiرة ثaلاaث qaضiyaaت waxaa ku jiray bariiro arinkeedii saddex qadiyadood أraada أhluha an yabiicuuhaa waxay dooneen ahalkeedii inay iibiyaan wayashtariduu wala'aha oo ayna shardiyaan walaheedii ay iyagu isu shardiyaan fadakartu dalika lilnabiyi sala allahu calayh wasalam arrinkaasna waxaan u sheegay nebiga faqaala ishtariiha wa actiqiiha soo iibso oo xuray fa ina alwalaa'a liman actaq waxaa walaha iskale qofka wax xureeya taas waa qadiyo marka alwalaau liman actaqa waa qadiyo qadiyada kale wactaqat way xorowday fakhayarahaa rasuulu llaahi sala alla alay slam rasuulkiina khiyaar buu geliyey fakhtaarat nafsaha nafsadeedii ayayna dooratay inay ka tagto ninkeedii ayayna go-aansatay xaq bayna u leeda waa midii labaad qaalat wa kaana annaasu yatasadaquuna calayha waxay ahaayeen dadku inay iyada wax ku sadaqaysanaayeen wa tuhdii lanaa innagana ay hadiya noo siinaysay fadakartu dalika lilnabiyi sala alla alay slam arrinkaas ayaa nebiga u sheegay faqaala huwa shayga lagu sadaqaystay calayhaa sadaqa korkeeda sadaquu ku yahay wa huwa isaguna lakum hadiya wuxuu adinkana idin yahay hadiyo fakuluuhu una saddex sunno ama saddex qadiyadood baa marka ka dhaalatay xadiidkeedii ama arrinkeedii iyadaa sadaqadu waa u bannaan tahay waxbaa lagu soo sadaqaysta sadaqada markaa wasfu sadaqa shayga hadduu qabo waa xaaraam nebiga xaaraam buu ka yahay laakiin iyadu markii ay bixido wasfu sadaqa waa ka baxayoo wasfulhadiya bay ku bixida marka shaygiyaa laba wasfi leh marna sadaqa ayuu kusoo gala bariiro nebigana waa ka xaaraan markuu sadaqaya iyaduna hadii ay ku bixiday wasfulhadiya haddii ay ku bixiday oo wasfulhadiya uu qaatana nebiga waa u bannaan yahay waxa loo hadiyeeya marka shay waaxida ayaa laba xugun qaatay oo laba sifo awgeed uuna ku qaatay marka maalan qofkan qaniga ah zaka in la siiya ma bannaan laakiin nin faqiir ah ayaa zaka la siiyey bismi lfaqri aan lagu siiyey shaygii markuu hantay ayuu wuxuu xaq u leeyahay nin qaniga inuu u hibeeyo shaygii cayntiisa marka shayga awsaaftiisa hadday isbedesho axkaamtiina waa isbedelaysa waana shay isagu daatan xalaal u ah qofka la siiyey ee maalan hadduu qof soo shay soo xado ama uu qof soo dhaco ee dhaqaalaha gacanta uu jira markaa uu yidhaahdo qofaan u hadiyeeyey ama qofaan siiyey qofkaas labaad xalaal uma noqon karo qofkii horena xaaraan buu ka yahay qofka labaadna xaaraan buu ka yahay waayo shaygan cayntiisa markii hore xaaraam ka ahay qofka haystay laakiin qofka haystay haddii uu xalaal ugu ahaa wasfi mucayana qof kalena uu xaaraam ka ahay wasfi mucayana wasfiga dambe markuu isbedelo oo magaca diya uu qaato waa jaa-is xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaal xadaثna xuseyn bn caliyin الjucfi can zaa'idata bni qudamata can simaak bni xarbi bni aws can cabdiraxmaan bni qaasim can abihi can caaishata annaha ishtarat bariirata min unaasi min ansaar waxay ka iibsatay bariiro niman ka mid a ansaarta fashtaraduu lwalaa waxay shardiyeen welihii faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam alwalaau liman weliya nicma waxaa walaha iska leh ninka nicmada lahaa nicmada ictaaqa nicmo weeye ninkii iska lahay oo tawaliyey ictaaqii ayaa walaha leh وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكنا خير بوسيي وكان زوجها عبدا ننقي قوينا وهو أضان وأهدت لعائشة لحما وهي أهدي إلى عائشة هلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم هدي أد نوغا سمي لهيدين هلب كان يعني إدام نوغا سمي لهيدين قالت عائشة تصدق به على بريرة وها صدق له سيي بريره فقال هو لها صدقة ولنا هدية ساقوه إياه إياه صدقه إنك نهديه نويه حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت وهي دونتيد أن تشتري بريرة إني سوي بسطو بريرة للعتق فاشترطوا ولا هي شرطيا ولا هدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وشاكتي فقال اشتريها واعتقيها سوء بسوء حري فإن الوراء لمن اعتق وودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم نبي أياه لوسو هديه هلب فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة هلب كان هو هديه وهالوسى صدق يستمرك وهل بريره فقال هو لها صدقة وهو لنا هديه صقوه إيها إيدا صدقه أنك نهديه نويه وخيرت خيار بان اللقليه إنه منك إذن لجوكته صقوا أضانا إيضنا إحرتها إيا إنك فقال عبد الرحمن وحقويري عبد الرحمن وكان زوجها حرا زوجك يدوه هاي حر قال شعبة وحويري ثم سألته عن زوجها مرك لا أيان عبد الرحمن بن قاسم ويدي زوج كذا فقال لا أدري مرك لفظها وكان زوجها حر عبدا وهل حرا ووهم من عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله مضبدين مركا مرنا وحوليه ما قرنا مرنا وحوليه زوج كيدو حربها دو حرها khiyaar suu ku imaan karaa iyaduna waa xur ninkuna waa xur khiyaar ma imaan karo markaas قال حدثنا أحمد بن عثمان بن أبي عثمان النوفلي من حادية عشر قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار جميعا عن أبي هاشم عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام من كاسويان من التاسعة قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري من السابعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص عن عمري من الخامسة عن يزيد بن رومان المدني عن يزيد بن رومان المدني أبو روح من الخامسة عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وهو هاي بريرة زوج كيدو أضون وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي ويان ربيعة, ربيعة بن فروخ المدني من الخامسة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن وحكجر بريرة سدع سنن خيرت على زوجها حين عتقت وها خيار لو قليه ننكيدي حين عتقت مركي حرودي وأهدي لها لحم وحنوس هدي يهلي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهايسو قال رسولك والبرمة على النار سوى الدكسي وسارن يهي ضبكا فدعا بطعام وهو يرتعنه فأتي بخبز وأدم من أدم البيت waxaana loo keenay muufe iyo iidaam ka mida guriga iidaamkiisa oo aan hilib ku jirin fa qaala alam ara burmatan cala annaari fiiha laxmun homyaanan hadda ku arkaynin digsi dabka saaran oo hilib ku jira aw hilibkii qaaluu yabala yaa rasuulallah hilib waa jiray ذلك لحم تصدق به على بريرة كاسوه هاهيل بريرة القصوى صدق يستي فكرهنا أن نطعمك منه وحانا نبساني إنا ننضع هيلب كاس وحكاسي إنه ما دام أينا صدقه حلالك أهين طيب فكرهنا مركا lafdigaas hadda karaahiyay cabiraysa waana shay muxarama inay wax ka siiyaan nebiga shay sadaqaa marka dilaalaadka alfaadoo isbedelay ka mid tahay yacni waqtigii hore karaahiyada waxa loo isticmaali jiray iyo hadda karaahiyada waxa loo isticmaalo inay kala duwan yihiin ee awal hore karaahiyada waxaa loo yaqaan shayga muxaramka ah kullu dalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan makruuhaas laguma fasiri karo mustalaxa fuqahada mutaakhiriinta ayib faqaala huwa calayha sadaqa wahuwa minhaa lana adiya isagu iyada sadaqa uu yahay isaguna innaga wuxuu noo yahay hadiye xaggeeda ka yimid bariiro wa qaala nabiyu sala اla slm inama alwalaau liman actaq xadaثna abu bakr bn abi shaybata qala xadaثna khalid bn mkhlad alqaطawani can sulayman bni bilaali almadani min ahamina qala xadaثanii suhayl bn abi saalixi can abihi can abi hurayrata qaalat araadat caaishatu waxay doontaa caaisha an tashtariya jaaliyatan tuctiquha inay soo iibsato addoon ay quraydo faabaa ahluhaa ilaa an yakuuna lahum lwalaa waxay diideen ahalkeedii addoontaas ahalkeedii in uunan in walaha uu u sugnaado moogiye wax kale way diideen fadakarat dalika lirasuuli lah sl slama faqaala maa laa yamnacuki daaliki arrinkaas yuunan kaa joojinin oo kuu diidin inaad soo iibsato fainama alwalaau liman actaqa bاب النهي عن بيع الولاء وعن هبته قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ونبي النهيي ولاغا إن لإيبيو إيا إن لسهبيو وممنوع قال إبراهيم وراوية مسلم أردقي مسلم ويان samictu muslima bna alxajaaji yaquulu annaasu dadku kulluhum dhammaantood ciyaalun calaa cabdillaahi bni diinaar fii hada alxadiid cabdillaahi bni diinaar ayay xadiidkaas marti uga yihiin xadiidkaas keligiisaa wariye waayo marka dad kale ma warinin cabdillaahi bni diinaar baa la tafaruday waana meesha lagu miaaliyo ama xadiidka lagu miaaliyo fii culuumi alxadiid tafarudka mutlaqa ah waa tafarud cabdillahi bni diinaar can cabdillaahi bni cumar fii hada alxadiid marka walaha lama iibi karo maalan nin hadduu nin kale welihiisa leeyahay suuragal maaha walaha niyahu aad ku leedahay ninkaas aniga iga iibi aan kaala wareego ama ma dhihi karo walaha ninkaas aad ku leedahay niyahu iihibay oo waxay la mid tahay waluhu shay u eg nasabka nasabkana lama iibi karo lamana hibay karo qof ma dhihi karo qabiilada a ka dhalatay intisaabka a u nisbo sheegato aan kaa iibsado adugu bannaanka ka mar anaa qabiiladaas u nisbo sheeganaya maalan amase qabiiladaa nisbada aad u sheegato niyahu ii hibay aniga qabiilo xoog badan kama dhalane maalan aan markaa anugu qabiiladaas u nisbo sheegto aduguna bannaanka ka mar macquul maaha taas walhuna waa la mid وxadثna abu bkr بn abi شhaybة وزhayr بn xrb qal xadثna بn cuyayn qal وxadثna yaحya بn أyub qtaybة وبn xujri qalu xadثna ismاعيل بn jacفr قال حدثنا ابن نبير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عبيد الله واكمه ها طيب وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عبد الله الأسدي أبو عثمان من السابعة yacni bna cumaan kullu haaulaa'i an cabdillahi bni diinaar dhammaan asaaniidoo dhan marka waxay ku wareegaysaa cabdillahi bni diinaar wax ka koreeya ma jiraan dhammaan waxay gelayaan cabdillahi bni diinaar madaaru lisnaad waa cabdillahi bni diinaar bimili hayr ana haqafiya laysa fii xadiidihi can cubayd illaahi ila albeyc walam yadkur hiba muuna sheegin ayib baabu man tawallaa hayra mawaaliihi qaala waxadaana moxamed bn muraafic قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرى النبي على كل بطن جلب كاستبا عقوله ديدي سيوك قري النبي صلى الله عليه وسلم مركو مدينة قاري حوغا وحاو سميي اسدحقلب أنصارتي مهاجرينتي ونن كاستو مهاجري أه nin kastoo ansaariha walaal looga dhigay si dadku ay xoog u yeeshaan oo mujtamac si fiican isu dhexgala ay noqdaan markaa waa laysku dhaxli jiray iswalaalayntaas waana laysku aanaysan jiray si gaar ahaaneed laakiin kadib waxaa la nasakhay arrinkaas waxaana loo celiyey diyabixintii maalan arrin qabiil ku saabsan ee jilib kastaaba haddii uu khalad galo oo uu wax dilo dilkaasoo hadduu yahay shibhulcamdi ama khata qabiiladaasaa bixinaysa sidii ay u bixi karaan ayna u bixinayaan waxa wax bixinayana waa qabiilada nimankeeda qaangaarka oo caqliga leh ilmaha yaryar kuma jiraan haweenkuna kuma jiraan dadka majaaniinta maalkoodana kuma jiro ee nimanka baaliqiinta ah oo cuqalada ah ayaa laga bixinaya waxayna bixinayaan diyada khada'a ah ama camdiga shibhulcamdiga ah yacni shibhulcamdi waxa weeyaan inuu qofku u qasdo inuu wax dilo laakiin maya yacni inuu u qasdo qofkan inuu wax gaarsiiyo laakiin wax uu gaarsiinayaa wax loo dhinto maaha maalan yani dharbaaxu ku dhifto waana dhinta qofkii maalan ama ul yaruu ku dhiftaana waa dhintay waa shibhulcamdi wixii diya aho marka ka dhashay shibhulcamdiga waa inay qabiiladu bixida khada'ana sidoo kaleeto waayo yacnii inuu qofkan aslan wax gaarsiiyo uma qasdin xabad buu riday ugaar buu ku dhifa rabay qof bay ku dhacday baabuur buu waday waa hurdooday khadkuu ka dhacay dadaa ku dhintay waa khada waxaa lagu leeyahay yani caaqilada marka qabiilo kastaba nebigu wuxuu ku qoray diyadoodii yacni waa waajib qabiilada saaran inay bixiyaan diyada shibhul camdiga iyo khada'a laakiin camdiga wax shaqa kuma laha haddii camdiga axkaamtii sharciga la mari lahaana fasaad badan iyo isdil badan baa xoogaa khafiifi lahaa haddii la yidhaahdo ninkii camdi wax u dira waa in la qisaasa haddii qisaasta ay ka cadfiyaan dadka ku leh qisaastana oo ay diyo ku cafiyaanna waajib kuma aha qabiiladu inay la bixin ee asaga wax saaran waayo marka si loo dabdiyo isdilkan badan waxay ahayd qabaa'ilku inay ka beri noqdaan ninka camdi wax u dila oo ay dalbaan in la qisaaso hadday doonahayaan qolada qisaasta iskaluhu inay maal ka qaataana isaga la xiriira in la yidhaahdo waxaa ka heshiina leedihiin laakiin qabiilada waxba kuma leedihin sharcan waxba looguma laha qabiiladu marka arrintaas yacni waxay xoogaa wax ka qaban kartay isdilkan badan iyo dhiiggan badan oo daadanhaya ee haddii ninkii mujrimka ah oo camdiga wax u dila qabiiladiisa ay la gooyifan tahay ma la helayo markaas yacni noloshii lama helayo uu ilaahay uu yidhaahday walakum fi lqisaasi xayaata waana shay dadku si camali ah oo waaqi ay u arkaan marka waxaa habboon ninka camdi wax u dila in lagu sallimo dadka qisaastan ayagay u taallaa hadday deeshaan iyo hadday cafiyaan hadday cafiyaanna isaga ka goobta laleeyaha lakiin shinan ma noo soo raaca kartiinana uma kataba kadibna nebigu wuxuu qoray annahu laa yaxilu limuslimin inaynan xalaal u ahayn muslim an yatawaalaa mowlaa rajulin muslimin inuu isu soo jiido qof muslima mowlihiis oo uu isagu mowle ka dhigto biqayri idnihi idan la-aantiisa ma bannaano sidaas yacni inuu yidhaahdo qofkaas muslimka ah ninka mowlaha uu u aha waalihiisanaa soo jiitay anuunaa hadda kadib mowle ii yahay walaagiisana anaa iskale taas ma bannaan ayb biqayri idnihi idan la-aantiisa biqayri idnihi marka maxaa laga fahmaa hadduu u idmo yidhaahdo jiido welihii ninkan aan ku dhahay adigu la wareeg ma u bannaan tahay maya ee ma la gadi karo mana la hibay karo haddaan soo marnay marka biqayri idnihi maxay faa'iidaynaysaa waxay faa'iidaynaysaa oo ay tilmaamaysaa waxa la yidhaahdo jaryun cala alqaalib yacni dadka aan sharci u aaba yeelin ayaa idan la-aantiisa axyaanan waxay jiida jireen qof welihiisa uusan lahaynoo qof kaleoo muslima uu leeyahay jiida jireen idan la-aantiis bayna ku jiida jireen xadiidku wuxuu ka warramayaa marka war arrinkaas jiray oo ah qaalib dadka gabalkood aan sharciga u aaban yeelin waxay samayn jireen ayuu xadiidku nasgaraynaya ama uu ka warramahayaa ee laga fahmi maayo hadduu u ogolaado oo uu u idmo inuu welihii jiida karo maya wax la yidhaahdo yacnii jaryun cala alghaalib tacbiir ku salaysan ama hadal ku salaysanna kitaabka iyo sunnada waa ka buuxa maalan ilaahay wuxuu leeyahay rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum rabaa'ibtu waa jamcu rabiiba waa gabadha ay haweentaadu dhashay oo nin kale ay u dhashay ayib wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum ee ku jira maamulkiinna gabadha rabiibadaahu haddayna maamulkaada ku jirina cid kale ay hayso miyay kuu bannaanta may ee markaa wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum maxay faa'iidaystay waxay tilmaamaysaa dhaqanka dadka oo ah qalabaduba inay ahaa jirtay inay maamulkaada ku jirto ee haddayna maamulkaada ku jira miyay kuu bannaan tahay maya ayb qaydkaas muxuu yahay qaydkaas waa caddayn jaryun cala qaalib waxa la yidhahdo yacni qaalibka jiray iyay caddaynaysaa laakiin mafhuum ma laha mafhuum xukumkiisa khilaafan ma jiro ayb uma uhbirtu wuxuu leeyahay abu zubayr annahu la'ana fii saxiifatihi inuu nebigu ku lacinay saxiifadiisii man facala daalika arrinkaas ninkii sameeyey oo ah nin soo jiitay nin kale walaagiisa ayuu lacinay uhbirtu buu leeyahay marka abu zubayr marka mukhbirkiina ma yaallo meesha xoogaa waxbaa ku jira marka xdثna qتyبة بن سعيد qال xdثna يعقوب بن عبدالرحمن القاaري يعقوب بن عبدالرحمن بن عبدالله القاaري من الثامنة عن سhayل عن أبيه عن أبي هريرةa أنa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل mن تولى ninkii weli ka dhigta marka labadaba lama ogole qofku inuu asagu mowlaha ahu inuu dad kale isku dhejiyo iyo dad kale inay boobaan welihiisii labadaba lama ogolo man تawalىa ninkii weli ka dhigta mowle ka dhigta qowman niman biqayri idni mawaaliihi mawaalidiisii asaga welihiisa lahayd idan la-aantooda fa calayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waxaa korkiisa ah lacnad ilaah lacnad malaa'ig laa yuqbalu minhu laga aqbali maayo sarfun walaa cadlun yacni shay waajiba oo cibaada ah iyo shay sunna midna laga aqbali waan soo marnay sarfun walaa cadlun soomaalia soo marnay hadda kale ayb xadaثna abu bakr بn abi shaybata qal xadaثna xuseyn bn caliyin aljucfi can zaydata can sulaymaan sulaymaankaas waa kuma sulaymaan bn bilaal can abi saalixin can abi hurayta can nabi sal slm qaala man tawallaa qowma ninkii niman walihiisa saarta biqayri idni mawaalihi mawaalidiisa una idmin ayb mawaalida hadday u idmaana miyay bannaan tahay ma bannaano ayb maxaa loogu qayriy biqayri idni mawaalihi waa jaryulqaali jaryun alqaali ya ya sax waay acmash waay maya maya acmash waay sulaymaan ibnu mihraan abu muxamed alkaahili فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل سنة ولا صرف واجب حدثني إبراهيم بن دينار أبو إسحاق التمار من العشرة قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي من التاسعة قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش وتنضيت عن الأعمش غير بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والا نكي حريرية غير مواليه مواليد صغير كودو موالي كدغتا بغير إذنهم إذا لا أنتم باب في من انتمى إلى غير مواليه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن الشريك التيمي من الخامسة عن أبيه يزيد بن الشريك التيمي من الثانية قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أنك شاكت أن عندنا annaga agteenna inuu yahay shay-an naqra'uhu aan akrinayno ilaa kitaab allah kitaabkii allah maahe wa haadihi saxiifa iyo warqaddan qaala waxa uu yidhi yaziid wa saxiifatun iyo saxiifo mucallaqatun fii qiraabi sayfihi sayftiisa qandigeeda ayay warqaddu ku xirreed ay ugu xirreed faqad kadaba been buu sheegay fiihaa saxiifadaas waxaa ku jiray asnaanu libili geela ama zakawaadka lagu bixiyo ama diyaadka lagu bixiyo sanooyinkooda iyo wa ashyaau min aljiraaxaat iyo waxyaalo kale oo ah dhaawacyada ee diyaadkooda ayib saasuu cali bin abi aalib leeyahay raafidadana waxay u taagan tahay waxay leeyahay masaaxiif badan baaba jirta misxaf faadimaa jira misxaf cali baa jira misxaf imaamu zamaan baa jira imaamu zamaan nin khuraafiya waayo oo maqan oo ay leeyihiin waa mahdiga la sugaayo misxaf uu leeyahay isagana gaar ah waa masaaxiftan oo dhan ka badan mid kastaaba aalubeytka masaaxif gaaruu lahay iyo waxii gaaruu lahay saasay rumaysan yihiin misxaf faadima misxaf cali bn abi aalib misxaf imaamu zamaan ma sha allah وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور waxa ay sheegayaanna ma aha wax ku salaysan ijtihaad iyo diin laakiin wuxuu ku salaysan yahay xiqdi farisi ah oo waxay doonayeen diinkan inay hoosta ka damaariyaan haddii si caskari ugu adkaaday walidaalika zanaadiqada dhammaanteed la sheegi jiray oo qarnigii taabiciinta iyo taabi taabiciin la sheegi jiray dhammaan iiraaniyiinay ahayd maxaa kallifay dhammaan inay iiraaniyiin ahaadeen kuwa maanta joogana waa iiraaniyiin waxa uu leeyahay abu cuhmaan addaarimi fi kitaab raddi aljahmiya waxaa sheekaysta buu leeyahay nin farisi ah oo sindiiq ah iyo nin carab ah markaasuu wuxuu ku yidhi nin yahow adiga farisi baa tahay abubakar waa quraysh cumarna waa quraysh cumaan waa quraysh calina waa quraysh maxaa cali kaliya idinka galay inaa isku dhejisiin saddexdana u lacintiin markaasuu yidhi saddexdooduba afartooba malcuuniin waaye wax naga khusayana ma jiraan laakiin midkaan foodan ku qabsannaa oo aalubeyt aalubeyt aalubeyt baan dhahnaa marka dadka aan waxba garanayn oo waxmagaratada ah ayaan ku dhaqaajinaa wiir caatifadooda bas laakiin wax ayn isu keenno dhamaan lama arko wiir kulligaan cadowgeeni waaye malcuuniin ah dhammaantood dadka muslimkaa marka waxay fahmi laayihiin maxay u daba ordahayaan cali bni abi aalib cali bni abi aalib kaliyahanee daba ordahayaane aalubeytka kaleeto oo hadda cali wiilashiisa moxamed ibn alxanafiya kaafir shaydaan waa yidhihin wuxuu qiimaha leeyahay maxaa daba dhiga marka cali keliya iyo xuseen ahlubeytka ay sheegayaan waa cali xuseen cali xuseen bs wallahu mustacaan wafiiha qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam almadiinatu xaram madiina waa xaram maa bayna cayrin ilaa thawr inta u dhaxayda jabalka la yidhaah thawr iyo cayr cayr waa jabal ka dambeeya uxud oo jabal yar ah dhabarka uxud ku yaala awrkuna waa jabal u dhow musdalifa meesha laga soo xarmado inta u dhaxaydo xarma marka waana markii la fiiriyo shimaalka iyo januubka waayo shimaalu lmadiina iyo januub lmadiina sharqi lmadiina wa qarbi lmadiinana waa alxaratayn xara shariya xara qarbiya faman axdaa fiiha xadaan ninkii ku soo kordhiya madiina xada dulxulayfa aan dhihi raba allah mustacaan dulxulayfa oo ah miiqaadka reer madiina yuu ku agyaallaa marka jabalka thawr marka thawr oo dulxulayfa ku dhow iyo cayr oo ka dambeeya uxud inta u dhaxayda xagga shimaalka iyo januubka ayaa xaram ah sharqulmadiina oo qarbalmadiinana waa labada xaro yacni laba buurood oo xoogaa dhagax madmadow saaran ninkii madiina kusoo kordhiya xada xada maxaa loola jeedaa culammada waxay leeyihiin xada waxaa loola jeedaa shay ta'fiir mujtamaca geliya ee ma noqon karo dembi oo dhan dembi gaar qofka uu aho isaga uu sameeyoon ta'hiir dadka geli karin ma loola jeedo xadadkaana waxaa loola jeedaa xada yacni ta'fiir qof waxa uu soo kordhiyey ay mujtamaca geli karaan ama ha noqdeen bidac uu diin ka dhigay ama dembiye kaleeto oo ah firqo samayn iyo fitna samayn oo kaleeto yacni jabhad ka samayn maalan ama firqa ka samayn wax uun dadka iska horkeeni kara oo noqon kara mushkilo caama sabab u noqon kara ayaa loola jeedaa xadad marka ninkii madiine ku sameeya xadad ah ama bidac ama fitan iyo fira aw aawaa muxdian ama nin muxdi ah soo dhowaysta facalayhi lacnat اllahi wlmalaa'ikati wاnnaas ajmaciin arrinkan marka madiinu ku saabsan yahay maadaama ay tahay meeshii diinka aasaaska u aheed si gaara in loo ilaaliyaa loo baahan yahay oo laga ilaaliyo wax bidac ah ama wax dalaalaad ah inay muuqdaan oo dadyagu u qaado maxaa yeele labada xaram dadku aaday u fiiriyaan dad badan baana waxyaalaha laga dhex sameeyo diin ka dhigta marka waxaa loo baahan yahay sharcigu uu qariray in la ilaaliyo wax khaladaada inayna ka muuqan laakiin bini aadamku diin u hogaansami maayo nin baa wuxuu yidhi dowlad gaalo ah oo masaajid ku yaallo yaan martagu yidhi marka masaajidkii baan galay masaajidka waxaa ku dukanayuu yidhi imaamka iyo mu'adinka kale ninkii mu'adinka ahaa ayaa wuxuu leeyahay markuu imaamka allahu akbar yidhaahdo allahu akbar samica allahu liman samica allahu liman xamid salaadii markaaga bahay akhiishi maxaa u qaylinaysaa adiga markaasuu yidhi xaramka ilaahay laga sameeya xaramka laga sameeya yani wa dad badan baa marka wixii xaram ay ku arkaan waxay u qaadanayaan inay diin tahay marka waa inay meesha xifdisan tahay oo khaladaada hor diinah inayna ka jirna ashaatibi fi lictisaam wuxuu leeyahay sax madiina saas ha noqoto laakiin mudunta kale oo muslimiintana qiyaasan calayha qofkii xadad ku soo kordhiya oo ah bidac ama fira ama fitan xadiidku waa shamlina buu leeyahay فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا إلهك أقبل ما يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه مسألة مهمة وهي آد يا آد مهمة وهي ضدك مسلمين تا بلنقات كود وامد وحانا أصعي كران كان أوهو سيه ballanqaadka la bixina muxuu yahay nin gaala ballan la siinay waayo oo laleeyahay waddankeena imaw anaa ammaanku siiyey kaafir xarbiya qof muslima oo leeyahay ammaananku siiyey imaam waddankeena qofka ugu hooseeya dadka muslimiinta ah hata haween ama ilmo xitaa qaangaar gaarsiisan hadduu qof gaalo xarbiya yidhaahdo ammaananku siiya soo gal qof saas u fiiri kartaa ma jirto wadimat lmuslimiina waaxidatu yascaa biha adnaahu waman idacaa ilaa hayri abiih ninkii sheegta aabbihii qof aan ahayn aw intamaa ilaa hayri mawaaliihi ama mawaalidiisii qof aan ahayn u nisbo sheegtay facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbalu llahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan see laysu ag marinayaa marka xadiidkan iyo dadka intay yurub ku yaacaan baasaboor gacanta ku dhiga ay ku qoran tahay faarax jimcaale asagana moxamed cabdalla la yidhaha marka magacaa niyo faarax jimcaale la yidhaha see looga badbaadina xadiidkaas باب فضل من اعتق رقبة مؤمنة قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند الفزاري من السادسة قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاه من السادسة عن سعيد بن مرجانة أبو عثمان أمه مرجان أبي سمح لإله عبد الله من الثالثة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة ننكي حرية رقبة مؤمنة رقبة حرية قار حرية ده قار كلمة الحرينة isaa shaksiga la qurayna qoor waxaa loogu magacaaba yani waxaa jiri jiray yani qofka addoonkaa in qoorta laga xiro marka qoor xirashadii yaa waxay noqotay haddii la xureeyo qoortii uu ka xirayo oo laga fakiyey marka ninkii xureeya qoor xireed oo mu'minad ah actaqa allahu bikulli irbin minhu wuxuu ilaahay ku xuraynhayaa xibin kasta oo qoortaas ka mida yani nafsadaas ka mid ama daatadaas ka mida irban minhu xibin isaga ka mida minanaar ayuu ka curaynaya qaacidada waxay tilmaamaysa marka aljazaau min jinsi alcamal wixii uu sameeyo qofku ayuu abaalmarkiisuna noqonaya marka xibin kasta madaxa madax gacan gacan lug lug calool caloola looga xuraya ayb قال حدثنا داود بن رشيد بن عاشر قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني محمد بن مطرف بن داود أبو غسان المدني من السابعة عن زيد بن أسلم مولى عمر عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وزين العابدين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار أيوه كغا حرين هيا حتى فرجه بفرجه اللهم المستعان حتى فرجه يسا فرجه هذا الروح حرين وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد من الخامسة عن عمر بن علي بن الحسين عمر وعلي بن الحسين كهذا عن صومر ناي ويل كيسي عمر يا أبيه اسمه سعيد بن مرجان يحكوه ذا ورينا عن عمر بن علي بن الحسين من السابعة عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رغبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه إلى فرجه فرجه سبع رأيه حدثني حميد بن مسعدة من المبارك الباهلي من العاشرة قال حدثنا بشر بن المفضل من لاحق الرقاشي من الثامنة قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا واقد يعني أخاه وواقد بن محمد بن زيد بن عبد الله العمري طيب من السادسة واقد والسادسة عاصم نوى من سابعة قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم قف كستون مسلما أعتق امرأ مسلما أي حرية قف مسلما استنقذ الله إلهي وحكوبة بادنا يا بكل عضو منه حبين كستو كميدا قف أو حرية عضوا منه حبين أساق كميدا من النار يوقف بادنا يا قال سعيد بن مرجانة وحلية فانطلقت وأنا تقي حين سمعت الحديث من أبي هريرة مركان أبو هريرة حديثك كم مقلي فذكرته لعلي بن الحسين وحمشي حديث علي بن الحسين فأعتق عبدا له وهو نحوري الضوء اسكلها وهو تلماميسا سلفك سيدا أي وحي مقلان هو عمل فلي جيرين أو إيو جراد جيرين دادال جيرين يعني مركز تو فضل مقلان فضل قاس إنا يحصليا قد أعطاه به ابن جعفر oo uu u gaari waayey marka ibnu jacfar casharata aalaaf aw alfa diinaar casharata aalaaf dirham ama alfa diinaar uu u gaari marka beecay intuu ilqeeyey ayuu liwajilaahi u qoray baabun fi adqi lwaalid قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الطبي من الثامنة عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا u gudi maayo walad waalid abaalmarkiisa ilaa an yajidahu mamluukan inuu helo isagoo mamluuka maahe waalidkiisiyo mamluuka inuu helo maahe oo fa yashtariyahu uu iibsado fa yuctiqahu ee markaa uu xureeyo si kale uguma abaalgudi karo yacnii fadliga waalidku ku leeyahay waladka si kale waladku kuma gudi karo ilaa xaaladaas oo kale maaha oo waa maxay waalidkiisiio addoona intuu helay ayuu soo iibsaday fayashtariyahu fayuctiqahu ee markaa ma cidqii u baahan yahay hadduu soo iibsado maya mujarad uu soo iibsado xor yahay waalidkiisa marka fayuctiqahu maxay tahay yacni wuxuu sababay shirihiisii iyo soo iibsigiisii inuu xureeyo marka isagoo xureeyoo kale waay mar hadduu intuu soo iibsaday iibsiga sababtiisa uu ku xuroobay وفي رواية من أبي شيبة ولد والده وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري كلهم عن سفيان الثوري عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده والله أعلم صلى الله عليه وسلم